in ka badan soddon arday ayaa fursado waxbarasho oo bilaasha ka helay jaamacadda hiiraan ee magaalada beledweyn sana dugsiyeedka ardaydan ayaa waxa ay ku biiri doonaan kuliyadaha ay bixiso jaamacadda sida caafimaadka waxbarashada teknolojiyadda iyo culumta kale ee jaamacadda maamulaha jaamacadda hiiraan ustaad axmed maxamed nuur ayaa raadiyo beerlo uga waramay ardayda heshay fursadaha waxbarasho waxaan soo dhaweynaynaa ardada cusub ee saankan kusoo biiraysa jaamacadda hiiraan runtii ardada way kala duunaayeen sanadkaana waxaan bixinay minxo oo maaragtay aan ugu talagalnay dadka duruufaysana aad marka waqtiyada la daala dhacaayo ka soo qaxay gobollada kaleeto iyo degmooyinka kaleeto gobolka hiiraan minxooyin maarata u qaasaan siinay oo maarkaan ugu talagalnay ee jaamacadda u fidisa waana arki doontaa hadduu alla idmo qaarkooda kaleetana diyaara olanahayo maaratan weli way taagantaho minxadaas waa siin doonaa weliba minxada aan siinay kumaana xirin keliya in kuuliyad hebela ku qasbantahay baro ee waxaan uga dhignay kuuliyad alaale kuuliyaduu rabo inuu barto waxaana intaas u samaynaynaa ardadaas maanta duruufahaas haddaad dhacayso waxbarasho la-aanteed intay uga hari lahaayeen waxbarasho inay yihiinaan qiyaasiinaan dadkii dalkan beri madax ka noqon lahaa dalkan badbaadin lahaa wax samayn lahaa maanta inay daroo aad noqdaan wayna dhibaysaa xanuunan ugu haysaa sidaas darteed jaamacadda waxay garwaaqsatay in ardadaas maanta looga faa'iideeyo jaaniska ayna wax bartaan marka mixnada maanta sanadka aan bixinay waxay iskugu jirtaa mataqaanaa loogu talagalay profesor warfaa muumin allah u naxariista profesor axmed muumin warfaa madaxiisa marka aan lagu bixiyey minxada boodhka jaamacadda iyo dhammaanba way wada ogyihiin marka ka faa'iidaysi wacan weli kuraasaa ka maqan waxaa loogu talagalay mataqaanaa sanadkaa in la bixiyo minxada ugu badan soddon arday ayaa loogu talagalay in la bixiyo oo mataqaanaa xitaa aan laga qaadaynin wax adar jaarjis ah ee firi tahay waana ardada ugu badan ee duruufaha la daala dhacayo iyo ardada degmooyinka gobolka hiiraan kasoo barakacay oo wax ku soo bartay qaar ka mid a ardayda hesha fursadaha waxbarasho ayaa u mahadceliya maamulka jaamacadda waxaa ka mid ah ardada sanadkan jaamacadda lagu soo dhoweeyey waxaan bara rabaa kuliyadda accountin maamulka oo mahad celinaya si laclaana lagu soo dhoweeyey waxaan ka mid ahay ardada jaamacadda hiiraan waxaan lagu soo dhoweysay lacag la-aane waxaana baranayaa at waxaana mahad celinaa maamulka waxaan ka mid ahay ardayda lagu soo dhoweeyey sanadkaani ardaydii jaamacadda hiiraan oo lagu soo oo lagu soo dhoweeyey si lacag la-aan ah si free ah waxaana baranayaa kuladalaab macalina maamulka iyo macallimiinta jaamacadda hiiraan ayaa ka mid a goobaha waxbarashada ee lagu barto waxbarashada sare taasoo door muhiima ka qaadata horumarinta tacliinta ardayda danyarta ah ee aan awoodinna iska bixiyaan qarashaadka waxbarashada